بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل والربا في الذهب والفضة والمدعومات ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا waxaan ku jirnaa kitaabu اlbuyuuc min matni abi shujaac raximah اllah wuxuu yidhi faslu wاriba fi اdahabi wاlfidaةi wاlmadcuumaat الriba luغatan waa aziyaada wa sharcan ziyaadaة fi shayi makhsuus ribada fi اluغa اlcarabiya waxaa la ihahdaa aziyaada xagga sharciga ribada waxaa la yidhahdaa ziyaadatun fii shayin makhsuus waa ziyaado iyo dheeraad ku sugan fii shayin shay dhexdii makhsuusin gaar ah shay khaas ah ziyaadada la ziyaadinaya waxaa la yidhahdaa alriba alriba waa muxaram bilkitaabi wاsunnati waاlijmac ribadu waa xaaraam bilkitaabi والsunaة واlإجmاع kitaabka qur-aanka dhexdiisa ribadu waa xaaraam sunnada nebiga عalaيه الsalaaةu wasalaamna waa lagu xarimay muslimiintuna way isku waafaqsan yihiin inay ribadu xaaraam tahay qaala اllahu عaزa wajل وأxل اllah الbayca وxarma الرibا وqaala عaزa wajل ya أyuha الadiina آmanuu اtaquu الlah wadaruu maa baqiya min alriba fi sunna nebigu sala allahu calayhi wasalam waa lacnaday aakila ribaa wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahidayh intaba nebigu waa lacnaday sala allahu calayh wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi lacana allahu aakila ribaa wa muukilah allaha lacnado midka ribada cunaya iyo midka cunsiinaya wa kaatibahu iyo midka qoraaya labada ribada ku heshiinaysa midka u kala qoraaya ee kaatibka ah asigana allaha lacnado wa shaahidayhi iyo labada ka marqaati kacaysee loo marqaati gelinayo idan ribada midka cunaaya waa malcuun midka cunsiinaya ee sabab u noqonaya qofkaas inuu ribo cunana waa malcuun midka qoraaya ama kombyuutar ha ku qoro ama gacan ha ku qore asigana waa malcuun labada ay markhaati gashanayaan kuwa ribada ku heshiinaya ee markhaatiga ka noqonaya mucaamaladaas ribada ah labadaasi mid walboo ka midana waa malcuun wixii lacnad ay ka dhalanayaan muxuu noqonayaa waa min alkabaa'ir waa kabiira min alkabaa'ir wuxuuna nebigu ku daray calayhi salaatu wasalaam min asabci almuubiqaat toddobada wax halaagta ee dadka baabi'isa waxaa ka mida aklu riba ribada oo la cuno muslimiintuna waa isku waafaqsan yihiin calaa taxriimi riba ribadu inay xaaraam tahay muslimiintu waa isku waafaqsan yihiin waa ijmaac arriba waxay u qaybsantaa laba nooc laba noocay u qaybsantaa guud ahaan riba alnasii'a iyo riba alfadli riba alnasii'a waa nooca koowaad nooca labaadna waa riba alfadli dhan kale markii laga fiiriyo waxay u qaybsantaa ribo jeliya oo daahira iyo ribo khafiyahoo qarsoon waana isla labadii hadda la sheegay labadii hadda la sheegaa midna waxay tahay mid jelyahoo muuqata midna waa mid khafiya oo qarsoon labada aan sheegna maxay ahaayeen riba alnasii'a iyo riba alfadli midna waa riba khafiya midna waa riba waa riba jeliya oo muuqato daahira ariba midda jeliga ah ee daahirkahi muuqata waa riba alnasii'a waa ribo daahira oo ribanimadeedu ay muuqatoy daahirta wakhtigii jaahiliyadana lagu dhaqmi jiray waa riba nasii'a riba alfadli waa ribo khafi oo qarsoon riba nasii'a waa maxay annasii'a waa dibdhig waay inama annasii'u ziyaadatun fi lkufr annasii waa maxay fi laaya waa taakhiir iyo dibudhac waay nasii'adu marka waa dibdhig riba nasii'a waa ribada dibdhigga riba alfadli fadligu waa ziyaadadii dheeraad ribadan labaadna waa riba alfadli bimacnaa waa ribadii ziyaadada dheeraadka riba nasii'a waxa weeye laba shay oo isku jinsiya sida matalan dahab lagu iibinayo dahab waa isku jinsi soo maaha waa dahab iyo dahab markii lagu dahab lagu iibsanayo dahab kale haddii matalan qofka mushtariga ahee wax iibsanaya oo u keeno dahabka uu u keeno qofkii baayic ahaa mushtariga waa midka wax gadanaya baayicana waa maxay waa midka wax iska iibinaya kii marka baa'ica ahaa ee wax iibinayey ayaa matalan wuxuu dahabki siiyey uu ka iibiyey ninkii mushtariga ahaa markuu ku wareejiyey kii mushtariga ah maxaa laga rabay inuu dahab bixiyo soo maaha inuu dahab kale ku iibiyo wuxuu yidhi waa iga maqan yahay berriyaan keenaya ama saa dambaan keenaya ama saacad kadibaan keenaya ma bannaana waa riba maxaa ku jira dibudhigaa ku jira waxa dib u dhacay waa maxay ma labada jaanibaa dib u dhaca ka jira mase hal jaanib hal jaanib uu ka jira waxaa la mid ah midka mushtariga ah wax iibsanaya hadduu dahabku wax ku iibsanayo dhiibo ee baa'ica uu yidhaahdo badeecadii hadda waa iga maqan tahay ama dahabkan kaa gedi lahaa waa iga maqan yahay berri ii soo noqo maya ma bannaana axaadiistana waa noogu imaan doontaa ma bannaana ribada noocaas waxaan loo yaqaan riba nasii'a taxriimka ribadaasna waa taxriimu lmaqaasid asal ahaanay xaaraam tahay ma aha inay xaaraam ku gaarsiinayso ayaa daatadeeda xaaraama waxyaabaha la xarimo sharcigu waa laba nooc wax la xarimo taxriimkiisuna uu yahay taxriimu lmaqaasid iyo wax sharcigu xarimo taxriimkiisuna uu yahay taxriim alwasaa'il waddaraa'ic shaygan waxaa loo xarimay inuu xaaraam ku gaarsiinayo awgeed kaasi waa maxay maqaasida miyuu ka mid yahay maya waa wasiila wuxuu ku gaarsiinayaa ila almuxaramaat midna waxaa loo xarimay muxaram uu ku gaarsiinayaa ma ahe asiga daatadiisaa muxarama asiga laftirkiisaa mafsadadu ku sugan tahay riba nasii'a ayaa daatadeeda mafsadadu ku sugan tahay lidaalika xurmadeedu waa taxriimu lmaqaasid ee ma aha taxriimu lwasaa'il riba nasii'a amaa riba alfadli taxriimkeedu waa taxriimu lwasaa'il taxriimkeedu waa taxriimu lwasaa'il jaahiliyadu waxay yaqiineen ashyaada ay kala qaadanayaan ama ay wax ku kala iibsanayaan mararka qaar way dibdhigi jireen oo waxay leeyihiin qofkan shayga gadaal ka keen ama wakhti fulaan keen wakhtigaasi markuu keeni waayo ama uu kadib dhaco waxay leeyihiin waxbaa kugu ziyaadaya oo ku koraaya imaa an taqdii wa imaa an turbi qaacida jaahiliya ahayd imaa inaad qallayso wixii lagugu leeyahay aad keento oo soo guddo wa imaa inaad ziyaadiso macnaa waa kordhinaysaa riba nasii'a marka waxay yidhahdeen culummadu cillada iyo xigmada sharcigu u xarimay waxay darar ku tahay dadka masaakiinta ah dadka masaakiintay dhibaato ku tahay oo inta wixii loo dibdhigo markay awoodi waayaan ziyaado la sii saaraayo oo lagu kordhinayo laakiin riba alfadli ayadu waxaa la yidhi taxriimkeedu waa taxriimu lwasaa'il wasaa'il maxaa loola jeedaa waxay wasiilo u tahay ila yani maqaasid xun ama shay muxarama ayay ku gaarsiinaysaa riba alfadli waa riba nasii'a oo la soo hormariyey ayadii unbay u noqonaysaa maalan dib u dhaca shayga markii dib loo dhigaayo waxaa ku dilan soo maahan qofkii miskiinka ahaa ee dib loogu dhigaayo kaasaa ku dilan oo hadduu keeni waayo wax lagu siyaadinaya oo lagu kordhinaya riba alfadli waxa waaye qofka mushtariga ee wax iibsanaya iyo baa'ica wixii waa kala qaadanayaan dib u dhac ma jiro laakiin ziyaaday ku kala qaadanayaan maalan dahaboo dahab ku iibinayaa laba kii laba garaamoo dahaba ayuu wuxuu ku iibsanayaa saddex garaamoo dahaba saddexdaasi midda saddexaad maxay noqonaysaa soo ziyaado maaha ziyaadadii dheeraadkaasi waa xaaraam ama timir timir lagu iibinaayo timirta ribada waa gashaa hal kiilo timir ah ayuu wuxuu ku iibsanayaa laba kiilo timira waxaa laga yaabaa dadka qaar inay yidhaahdaan muxuu ugu iibsanayaa hal kiilo laba kiilo dabcan hal kiilo iyo laba kiilo labadaa badane timirtu waa noocyo badan waa anwaac kala duwan waayo timirtu maalan qofkan wuxuu haystaa laba kiilo oo ka mid a timirta nooca liita wuxuuna rabaa inuu soo gato nooc wanaagsan oo jayida nin timir iibinaya u tegaya markaasuu leeyahy timirta noocaanaan haystaa waxaana rabaa nooca jayidkaah wanaagsan inaad iga iibiso ma ka yeelayaa kiilo iyo kiilo in la iskugu bedelo ma yeelaayo maxaa yeeley ninkan wuxuu iibsanaya waa timir wanaagsan yacni waxa uu rabo inuu gato wuxuu leeyahay marka maadaama nooca aan wato iyo timir liidata ay tahay laba kiilaan ku siinaya aan kaaga iibsanaya ee hal kiilo isiyoo nooca wanaagsana meesha maxaa ku jira dib u dhac miyaa ku jira ninkaan labadii kiilo waa wataa ninkaanna kiiladii uu bixi lahaa waa hayaa way isku beddasheen ribaday ku dhaceen waa maxay waa riba alfadli fadliga marka halkaas waa inaad ka fahamtaan waa ziyaadaya dheeraad riba alfadli waxaa loo yidhi waa dheeraadka baxaya waa halka kiile dheeraadka ah ee ninkaan uu bixinayo haddii marka dib u dhacu jirana waa riba nasii'a haddii uu dib u dhac jirina ziyaada ay jirtana waa riba alfadli haddii dib u dhac jiro ziyaadana ay jirto maxay noqonaysaa riba nasii'a waalfadli labadii waa u kulmayaan labaduba waa ku kulmayaan riba alfadli markii qofkan wax dheeraada laga qaado dheeraadkan waa la soo dedejiyey soo maaha oo wakhtigiisaa laga qaaday qoladii dib dhigaysay ayagu dheeraaday qaadaayeen laakiin goormay qaadaayeen markuu qofku awoodi waayo intii laga rabay inuu bixiyo idan kuwan dheeraadka sida degdega u qaadanaya iyo kuwa sida dibdhaca u qaadanaya isku meelay ku wada biyo shubanayaan oo ah in la dhibaateeyo dadka masaakiinta ah ribalfadli xaggee ku aroortay marka riba nasii'a bay u aroortay riba nasii'a ay u guratay xaggeeda waa riba nasii'a oo lasoo dardejiyey keliya hadda waxay uga duwan tahay degdegaas wa ilaa dheeraadka mar walba masaakiinta laga qaadayo labadaba waa ku sifaysan yihiin ribadu waa labadaas nooc noocna waa jeli midda jeligaa waa maxay waa annasii'a waa waadix inay ribo tahay waana wax macruuf oo la wada yaqaan riba alfadli laakiin khilaafaa ka jira sida saxiixaana waa inay tahay ribo waana inay tahay mid qofka gaarsiinaysa middii kale muxaramka ah ee riba nasii'a waxayna darar ku tahay dadka masaakiinta ah ee muxtaajiinta ah ee baahan fii zamani nabiyi sala allahu calayh wasalam bilaal radia allaahu canhu ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u soo iibiyey timir wanaagsan nebiga calayhi salaatu wasalam wuxuu yidhi timirtan xaggaa ka keentay noocan waa nooc jayid oo fiican markaasuu rasuulka ilaahayo waxaa haya buu yidhi laba laba saac oo timirta nooca liidata ah markaasaa waxaan ku soo iibiyey buu yidhi hal saac oo nooca wanaagsana nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday bakhin bakh caynu riba waa riba caynteeda buu yidhi waxaa samaysa ribaad ku dhacday laa tafcal ha samaynin arrinka laakiin wuxuu yidhi timirta noocaad haysid daraahim ku iibi muxuu samaynayaa nooc wanaagsan hadduu rabo nebiga calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhahday timirta aad haysataad gadaysaa suuqaad geynaysaa lacagaad ku gadanaysaa lacagtii lagaa siiyo ayaad nooca wanaagsan intaad ka awoodi kartaad ku soo gadanaysaa sidaas waa dariiqa saxiixa ee bannaan amaa timir timir inta lagu iibiyo la kala dheereeyo walow wax yarba ha noqdaane ribay noqonaysa waana riba alfadli midda nebigu inkira calayhi salaatu wasalaam waa riba alfadli wuxuu yidhi waalriba fi aldahabi waalfidati waalmadcuumaati intaa wuxuu siiqa ku soo koobay waxyaabuu ribadu gasho arriba maxay gashaa meel walba ribadu ma gashaa waa muhiim ribadu waxyaabahay gashay in si fiican loo fahmo si aan loogu qaldin waxaysan gelin ribadu meel walba miyay gashaa mase waxyaabaha qaar dhagaxda ribo miyaa gasha iyo dharka ribo ma gasho idan ribadu waxyaaba waxyaaba la yaqaanin ribadu gashaa kow waxay gashaa dahabka marka labaadna waxay gashaa alfida aldahab walfida wamaa yaquumu maqaamahumaa wamaa yaquumu maqaamahumaa waa maxay waa lacagaha hadda la isticmaalo waxay taagan yihiin maqaamu dahab walfida lacagaha hadda la isticmaalo noocay doonaan ha noqdaan magacay doonaanna ha yeeshaan booskii dahabkii fidaday taagan yihiin ama dirham ha lagu magacaabo ama diinaar ha lagu magacaabo ama dollar ha lagu magacaabo ama shilin ha lagu magacaabo wixii la doono ha lagu magacaabo lacagaha hadda la isticmaalo ee lacag ahaan loo isticmaalo waxay taagan yihiin maqaamu dahab walfida sida dahabka fidadu ribada u gelayso ayay ayaguna ribada u gashaa fi dahabi walfida nebiguna sala allahu calayh wasalam arrintaas waa caddeeyey wuxuu yidhi aldahabu bildahabi wasnan biwasnin milan bimilin dahab waxaa lagu iibinayaa bidahab wasnan biwasn ayagoo isku miisaana milan bimil oo isla mid ah macnaa ziyaada ma jirta w waalfidatu bilfida wasnan biwasnin milan bimilin fido fido lagu iibinaayo waa inay isku wasni noqdaan isku midna yihiin faman zaada qofkii ziyaadiya aw istazaada ama ziyaado dalba fa huwa ribaa waa ribo buu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam xadiidkan fii saxiixi muslim uu ku jira min xadiidi abi hurayra nebigu calayh salatu salaam waa caddeeyey dahabka iyo fidada inay ribadu gelayso waxaana loo baahan yahay yadan biyadin milan bimilin waa in toos loo kala qaato waxaa kaloo jira yidhahdeen culammadu ribo la yidhaha riba shafaaca shafaacada ayadana waxay yidhahdeen ribadu waa gashaa haddii masalan qof uu yidhahdo qof kale ii shafeec oo iiga shafeec masalan shaqadaas inaan helo masalan wadiifo iyo shaquu rabaa in la siiyo shirkaduu ka doonayaa in shaqo laga siiyo qofuu u sii maraya oo dadkaa shirkadda iska leh ay is yaqaanaan ama ay ka heebeysanayaan wuxuu yidhi waa kaaga shafeecayaa laakiin waa inaa intaa iyo intaa isiiso oo lacaguu ka qaadanaya culamada qaar waxay dhahan ma bannaana ribadaasna waxaa la yidhahdeen waana riba bay yidhahan riba shafaaca loo yaqaan waxaana jira xadiid ku soo arooray inaysan bannaanayn laakiin culamada qaara waxay yidhahdeen shafaacadu hadday tahay mid waajiba ama mid muxarama waa markaa midda aan bannaanayn in wax lagu qaato shafaaco waajiba haddii ay tahay shafaacada waajibka maxay noqon kartaa sida maalan qof dulman inuu kaa codsado inaad u shafeecdo ood ka ergeyso oo ciddii dulminaysa aad uga ergeyso inay dulmiga ka joojiyaan ama ay ka daayaan shafaacadaasi waajib miya mise waa mustaxab waa waajib qofka la dulminayo inaad dulmiga ka dafciso haddaa awoodi karto waa waajib taasoo kale inaad ku qaadato lacag waxayli ma bannaana waana riba shafaaca waana midda xadiid ku soo arooray haddii ay tahay mid muxaramo ah shafaaca muxarama oo aanba kuu bannaanayn inaad shafeecdo sida maalan in xad min xuduud illaahi caza wajal ee imaamka gaarta la rido ma bannaanta inaad shafaacadaas gasho waa miduu nebigu alay slat slaam ku canaantay usaama ibnu zayd shafaacadu hadday tahay mid muxaramo ah ayadana ma bannaana aslanba in la shafeeco ma bannaana markaa in dhaqaalo lagu qaatana waaba nooc min ariba ribadaas waxaa la yidhahdaa bay yidhahan riba shafaaca idan ribada waxay u qeybiyeen riba albuyuuc riba duyuun iyo riba shafaaca saddexdaas qaybood ayay u qeybiyeen guud ahaan ribada riba albuyuuc waa midda aada loo yaqaanay caanka ah waana midda axaadiidu ku yimaadeen waana midda ku saabsan asnaaftii lixdaa nasku ku soo arooray iyo fuqahada qaar intay uga qiyaasteen waxaa loo yaqaan riba albuyuuc riba duyuun ama riba alqardi waa middii qaacidada ku timid taasi gaar kuma ahan beeca gaar kuma ahan gaarna kuma ahna asnaaftii ribada gelaysay ee wax walba ayay u gudbaysaa oo lagu macaamilo dharkay gelaysaa baabuurtay gelaysaa waxyaabaha lagu macaamilo o dhanay gelaysaa midda u dambaysana waa riba shafaaca marka awaabta ribada in la barto waa muhiim si aan loogu dhicin wاlmaطcuumaat iyo waxyaabaha la cuno buuyi aلdahab wاlfida inay ribadu gelayso waa bilijmaac waa la isku waafaqsan yahay laakiin wاlmaطcuumaat la iskuma waafaqsana cinda اlfuqahaa masalada masala khilaafiya waa markii dahab iyo fida laga yimaad maxaa kale oo ribo gashaa khilaafaa ka jira waxaa asal u ah masaladan xadiid cubaada ibni saamit radia allahu canh ee ku jira fii saxiixi muslim nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu yidhaahday addahabu biاdahabi wاlfidatu biاlfidati wاlburu biاlburi wاlshaciiru biاlshaciiri wاltamru biاltamri wاlmilxu biاlmilx mihla bimilin sawaءa bisawaءin yadan biyadin waxyaabahaas o dhan waa ta'kiid iyo xoojin waay faإida اkhtalafat hadihi اlأصnaaf fabiicuu kayfa shiئtum إida kaana yadan biyad xadiidkan saaxibu tadhiib waa sheegaya wuxuu yidhi nebigu عalaيه الsalaaةu wasalaam aلdahabu bالdahab in dahab dahab lagu iibiyo wاlfidaة bاlfida iyo fida fida in lagu iibiyo wاlburu biاlbur iyo bur in bur lagu iibiyo wاshaciiru bishaciir iyo shaciir in lagu gado shaciir shaciirka waa qamadida in qamadi lagu iibiyo watamru iyo in timirta lagu iibiyo bitamri timir wاlmilxu iyo in cusbada la iibiyo bilmilxi cusba lagu iibiyo milan bimilin waa milan bimil waa inay isku mid noqdaan sawaaan bisawa oo yihiin kuba siman yadan biyadin yadan biyadin maxaa loola jeedaa gacantaa lagu kala qaadanaya hoo iyo hoowe waa in la kala qibdoodo oo gacmaha la isku geliyo markii la isdhaafsanayo waa soo noqonaya waa soo jiiraynaa ma la ogola waa in lagu kala wareego waay oo majliskaas lagu kala qaato meeqa nooc waayo inta xadiidkan lagu sheegay meeqa sinfi waaye waa lix sinfi waaye aلdahab wاlfida wاlbur wاlshaciir wاltamr wاlmilx waa lix sinfi waaye lixdan sinfi war ma lahan inay ribadu gasho war ma lahan hadda cid ka hadli kartaba ma jirto maxaa yeele nasaa yaallo qowlkii nebiga meesha yaalla calayhi salaatu wasalaam waana biijmaaci alculamaa lixdan inay ribo gasho lixdan inay yihiin lix ribowiya oo ribadu ay gelayso culummadu waa isku waafaqsan yihiin waa bilijmaac waxaa soo haray wixii lixdan ka soo haray oo raashina oo waxyaaba la cuno ah ribadu ma gashaa khilaaf badana ka jira culammada qaar waxay yidhaahdeen wax walboo la beego ama la miisaamo ribaa gelaysa qaacido guuday ka bixiyeen kullu makiilin aw mawsuun waxay yidhahdeen tadkhulu fiihi riba ribaa gelaysa qolo halkaasay mareen ayaga daabidkooda waa maxay qoladaasi wuxuu inay yihiin wax la miisaamaayo ama ay yihiin la beegaayo beeg iyo miisaanba hadduu qaabilayo waxay yidhahdeen wuxuu ka mid yahay min alasnaaf aribawiya asnaafta iyo noocyada ribadu ay gasho qolo kale waxay yidhahdeen maya ee wax walboo matcuuma oo la cuno ribadaa gasha waxyaaba matcuumaamka ee acaamka ah ayay ribadu gashaa walidalika sheikha raxmat ullahi caleyh halkan muxuu yidhahday waalmacuumaat waana madhabu shaaficiya matcuumaatku inay ribo gasho wax walboo matcuuma waxayna ribaa gasha calaa hada alqowl bariiska iyo baastada iyo waxyaabahaasoo dhan maxay noqonayaan waa min alasnaafi arabowiya maxaa yeele waa min almaطcuumaat qolo kale waxay yidhaahdeen wax walboo la kaydiyo oo kayd galaya waa min alasnaaf arabowiya waxyaabaha la cuno oo kaydka galaya oo la kaydin karo kayday galayaan maxay ula jeedaan waa wixii kaydsami kara waxyaaba sooma jiraan la cuno aan kaydsami karin khudaarta ayaa u badan waxyaabahaasoo kale waxay leein riba ma gasho laakiin wax walboo keed geli kara waxay leeyiin ribadu waa gelaysaa qowl kaloo waxaa jira dhahaya inta rasuulka sheegay calayhi salaatu wasalaam xagga iyo xagga loo dhaafi maayo xadiidkaa la daba joogaya rasuulka lix sinfiya uu sheegay calayhi salaatu wasalaam wixii ka soo haraan riba ma gasho waxaan aad leedihiin waa madcuumaad iyo waa inay noqdaan wax la beegay iyo wax la miisaamay waxay yidhahdeen waa qiyaas aan saxiix ahayn maxay dhammaan qiyaasay ku taagan yihiin naska intaana ku timid qolaba marka way ka qiyaasatay waxyaabahan halkan lagu sheegay طacaam waa ku jiraa soo maa waxay yidhahdeen idan maadaama طacaam ku jiro cilladu waa inuu wuxu طacaam yihiin halkaasaa la iska waafajinaya wax walba walcu طacaamo waa soo gelaysaa ribada qolo waxay yidhahdeen maya waxyaabahan waa la beegaa ama waa la miisaamaa wax walboo la beegoo la miisaamo waa ka qiyaasanayna qolo kale waxay yidhahdeen waxyaabaha la sheegay in badan keeday galaan sidaa darteed wax walboo la keydiyaan uga qiyaasanaya wax dhan waa qiyaas waxa dhan waa qiyaasa deliil looma hayo deliilka waxa loo hayo waa lixdan sinfi uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam alimaam sidiiq xasan khan raximahullah kitaabkiisa la yidhaha alrawda nadiya aaduu u radiyey qolooyinka xadiidkan ka qiyaastay wuxuuna rajaxay in lagu gaabsanayo lixdan sinfi ee nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wixii lixdaa ka baxsanna aysan ka mid ahayn min alasnaaf alribawiya noocyada ribada ay gasho wixii lixdan ka baxsan kama mid ahan lixdaana lagu koobayaa iyo wixii kaloo deliil ku yimaada hadda deliilkaa mar walba la qaadanaya laakiin lixdan naskaana ku yimid xadiid cubaada ibnu saamid radia allahu canh walaa yajuusu ma bannaana buu yidhi baycu dahabi bidahab in dahab dahab lagu gado ma bannaana walalfidatu fidada in dafida lagu gadana ma bannaana kadalika sidaasoo kale ilaa mutamaailan ilaa inay isku mid yihiin mooyaane naqdan mutamaailan naqdan waa laba shardi mutamaailan waa inay isku mid yihiin marka koowaad naqdan naqdigu waa maxay waa in meesha lagu kala qaadanayo walaa baycu mabtaaca mana bannaana buu yidhi baycu mabtaacahu wuxuu iibsaday beeciisa ma bannaana xataa yaqbidahu ilaa uu soo oofsado tan waa mas'alo kale wlaa yجuز byc الذahب bالذahب وla الفidaة kadlika إla mتamaaثila نaqdا waa markay isku jinsi yihiin labada shay ee laisku iibinaya hadday isku jinsi yihiin laba shardiyaa laazima si harribo uga badbaado shardiga koowaad waa inay isku mid yihiin shardiga labaadna waa in laga kala qibdoodo inay isku mid yihiin macnaheed waa maxay waa inaysan waxba isdheerayn waa inaan la kala badin waa shardi shardiga labaadna waa in majliskaas in lagu kala qaato lagu kala guddoomo waa shardi labaad hadday ajnaastu iskhilaafaan oo ay noqdaan maalan baycu اdahabi biاlfida iyo baycu اlfidati biاdahab hal shardiyaa la yska rabaa shardigaasi waxaa waaye altaqaabud waa in meesha lagu kala qaato laakiin ziyaadada wax dhibaataa ma lahan loo shardin maayo inaysan ziyaada jirin ziyaadadu waa bannaantah nebigaana caddeeyey arrinkaa calayhi salaatu wasalaam oo xadiidkii cubaada ee hadda akhrinayna waxaa ku jirtay faida ikhtalafat alajnaasu fabiicuu kayfa shi'tum ida kaanat yadan biyad hadday ajnaastu iskhilaafaan hadday ajnaastu iskhilaafaan labada jinsi hadday iskhilaafaan fabiicuu iibiya kayfa shi'tum sidaa doontaan u gada idaa kaanat yadan biyad idaa kaana yadan biyad haddii la kala qaadanayo shardigii idaa kaana yadan biyad weli waa ku daba joogaa shardigii taqaabudka weli waa taagan yahay laakiin maxaa meesha ka baxay shardigii hore ahaa inay isku mid noqdaan markaan looma shardinaayo waa haddii labada jinsi ay kala duwan yihiin ida ikhtalafat alajnaas fabiicuu kayfa shi'tum ida kaana yadan biyad walaa baycu mabtaaca mana bannaana buu yidhi baycu maa shay biiciisa ibtaacahu uu soo gatay xataa yaqbidahu ilaa uu qibdoodo asiga gacan ku dhigo bimacnaa ilaa uu la wareego qofka baayica ah wuxuu soo gatay inuu sii iibiyo uma bannaana ilaa asiga uu la wareego ay mulkigiisa soo galaan xataa yaqbida qabdiga waa wixii qofka inuu la wareego laakiin waxyaabaha laga ganacsado iyo waxyaabaha la iibiyo taqaabudkooda iyo la wareegidoodu waa kullun bixasabihi waa kala duwan yihiin dhul lala wareegaayo iyo raashin lala wareegayo isma laha dhulka si loola wareegaa jirta soo maa dhulka qaadan maysidoo gacanta ha la ii soo geliya aan ximbaartee dhihi maysa qaab loola wareegaa jira haddaad baabuur iibsato qaab loola wareegaa jira haddaad raashin soo iibsanaysana qaabaa loola wareegaa laakiin waxaa la rabaa curfan ayadoo curfiga dadka loo celinaayo waxaa la rabaa shaygan qofkan waa la wareegay in la dhihi karo oo asaa iska leh wixii wakhtigaaga ka dambeeya waxaad leedahay ayaa iibin kartaa min shuruudi ilbeyc waxaa ka mid ah oo hore aan u soo marnay in qofka waxa uu iibinayo asiga uu leeyahay shardi bay ahayd soo ma waa inuu asiga leeyahay ama uu yahay wakiil qofkii lahaa u wakiishay qofkii hantida lahaa u wakiishay inuu u iibiyo haddii marka aad wax soo gadato maalan dukaanaad tagtay badeecaad iibsatay badeecadii aad gadatay adoon la soo wareegin ayaa waxaad tidhi ninkaad ka gadatay waa kuu soo noqonaya badeecadaas ma sii iibin kartaa inaa inta qof u tagta tidhahda badeecadaas waa kaa iibiyo waa kaa gaday sax maaha maxaa yeele wixii lama wareegin gacantaadana sooma gelin weli waxay ku sugan tahay qofkii aad ka iibisay gacantiisa weli ku jirtaa waa inaad la soo wareegto la soo wareegidda raashinka maxaa daabid u ah culamadu waxay yidhahdeen waa inuu bakhaarkiisa keensado oo xeradiisa iyo meesha asiga uu maamulo ay soo gasho oo aysan gacan kale ku jirin hadday gacan kale ku jirto uma bannaana inuu iibiyo maxaa yeele say noqon doonto ma oga waxaa laga yaabaa qofkii uu ka gadanayo inuu beeciba uga baxo waxaa laga yaabaa inuu cid kale ka iibiyo oo markuu meesha u noqdo la yidhaahdo wixii aan hadeeta ku ballanna kuuma hayo maxaa yaele adiga gacankuguma jirin qofkaana lacagtiisaa qaadatay oo wixii waa ka gadde sax maaha waxaa laazima marka qofka waxa uu iibinayo waa inuu awooddiisa ay ku jiraan uu la soo wareego waxaan u daliila xadiid ibni cumar man ibtaaca طacaaman falaa yabichu qofkii cunno soo iibsada falaa yabichu yuusan iibinin yuusan gedin xataa yastawfiya wa fii riwaayatin xataa yaqbida xataa yastawfiyahu macneheed waa maxay ilaa uu oofsado la soo wareego xataa yaqbidahu bay la macno tahay walaa baycu laxmi bilxayawaan mana bannaana in hilib lagu iibiyo bilxayawaani xayawaanka yacnii xoolo in hilib lagu iibiyo oo laysku gado ma bannaano arrintaa waxaa ku soo arooray xadiid samura saaxibu tadhiibkana hoos uu ku sheegay ana nabiya sala allahu alay waslam nahaa can bayci shaati bilaxm nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nahiyuu reebay can bayci shaati in rin la iibiyo bilaxmi hilib lagu soo iibiyo inaad tidhaha hilibaan wataa ee neef arya iiga gad nebigu waa reebay sala allahu calayhi wasalam xadiidkan alimaamu alalbani raximah ullah fii irwaa'i alghaliil waa saxiixinaya ama wuxuu leeyahy waa xasan waa xasaninaya xadiidka bimajmuuci turuq wuxuu leeyahy waa xadiidun xasan duruqdiisa qaar ka mida dacfi baa ku jira laakiin bimajmuuci turuq wuxuu yidhahda waa xadiidun xasan wayajuusu waxaa bannaan buu yidhi baycu dahabi dahabka in la iibiyo bilfidati fida lagu iibiyo mutafaadilan xaaluu yahay mid wax isdheer naqdan naqdan weli waa ku daba joogaa soo maa naqdan ma harayo mutafaadilan xaaluu yahay mid wax isdheer way bannaan tahay laakiin waxa lagu kala iibsanayo waa naqdan kelimadda naqdan waxaan rajaynaya in la fahmaayo shaygaanu waa naqdi soomaalidu waa isticmaalaan naqdi ayaan u gadanaya ama waxaan waa naqdiyaad igu siinaysaa macnaheedu waa maxay haddaad isiinaysaao majliskan ku kala qaadanaynaa naqdiga maxaa ku baxaya dayn in lagu kala qaato in majliska lagu kala taga layidhaha gadaalankaga keenaya waxyaabahaasoo dhanaa ku baxaya waxyaabahan waxa soo gelaya waxaa ka mid a hadda waxaan idhi aldahab walfida maqaamkeeda lacagaa taagan soo ma lacagaha taagan haddii maalan aad sarrifla u tagto nin waa lacagaha sarrifa ka ganacsada ayaa waxaad tidhi maalan boqol dollar iyo sarrif waa u dhiibtay wuxuu ku yidhi konton dollar ayaan hadda kuu sarrifayaa oon sarrif konton dollar sarrifkiisaan hayaa kontonka kalena ii soo noqo dibaan kaaga sarrifayaa ama siddeetanaan hadda hayaa oon kuu sarrifaya labaatanka kalena iigu imow hadhowti iigu imow ama berri iigu imow ma bannaan tahay ma bannaana waa caynu riba waay maxaa yeelay naqdi ma jiro meeshaan naqdi ma jiro oo naqdi lagu kala qaadan maayo waxay yidhahdeen culammadu waxaa jira qaab kaloo looga baxsan karo oo aan ribo lagu dhacayn qaabkaasi waxa waaye inaad tidhaahdo siddeetan ii sarrif labaatanka kalena wadiico ahaan iigu hay wadiicada waa la ogolyahay wadiicada waa maxay maalan haddaan lacag kuu dhiibton ku ihahdo iisii hay ganacsi mahay waa wadiica bimacnaa agtaada iigu hay ilaa aan kaaga soo noqonayo waxaad dhihi kartaa marka siddeetankan ii sarif labaatanka kalena ii hay waa kuu haynayaa markaad timaaddo ayaa haddaad doonta ka qaadanaysaa haddii aad doontana ka sarrifanaysaa labaatankii uu kuu hayay waxay yidhahdeen dariiqadaas waxaad uga badbaadaysaa inaad ribo ku dhacdo laakiin haddaad tidhahda boqolka ii wada sarrif labaatanka dayn ahaan aan kugu leeyahay sarrifkiisa waa kuu soo noqonaya ribaad ku dhacdeen labadiinnaba meelaha ugu badan ee ribadu ay gasho sarrifyadu waa ka mid saraafada iyo lacagaha la kala sarrifo dadku meelaha ay khatarta ribadu ka soo gashay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid a albunuug bangiyada ayaduna aad iyo aaday ribadu ugu badan tahay miday og yihiin iyo midaysan ogayn intaba bunuugta aaday u ribo badan tahay ribaduna saa hadda maqasheen ama axaadiida aan ku maqalna waa khatar waaye waa min almuubiqaat waa min almuhlikaat wakadalika almaطcuumaatu sidaasoo kale wuxuu yidhi waxyaabaha la cuno laa yajuusu ma bannaana bayculjinsi jinsiga in la iibiyo oo minhaa maطcuumaadkii ka mida bimilihi asigoo kale in lagu iibiyo burbur in lagu iibiyo ilaa mutamaasilan naqdan haddaad burbur ku iibinayso waa inay naqdi noqdaan waana inay noqdaan laba isku mid ah yani waxaan ka wadaa inay isku mid noqdaan iyo inay naqdi noqdaan isku midka maxaa laga wadaa mutamaailan maxaa mar walba looga taxadaraya ziyaada la yskaga ilaalinaya mutamaailan bimacnaa waa inay isku mid yihiin xagga wasniga aysa waxba isdheerayn naqdan waana inay yani naqdi tooto meesha lagu kala qaadanayo burbur lagu iibiyo timir timir lagu iibiyo iyo wixii la mida haddayba isku jinsi yihiin labadaa shardiya daba taalla wayajuusu waxaa bannaan bayculjinsi jinsiga in lagu iibiyo oo minhaa minhaa damiirka xagga u noqonaya ay min almacuumaat ka mida bikayrihi in lagu iibiyaa bannaan timir iyo cusbo in laisku iibiyaa bannaan mutafaadilan xaalay tahay mid isdheer laakiin naqdan waa sida dahabkii fidadii oo kale waa wax waa isdheeraan karaan laakiin waa inay naqdi noqdaan dahab yani waxaan dhihi lahay timir laba kiilo timir ah saddex kiilo cusbaa waa ku gada kartaa laakiin maxaa la rabaa waa in naqdi ay noqdaanoo majliska lagu kala qaato dib iigu dhigiyo waa soo qaadaya waa keeni doonaa maya xataa hadduu yidhaha gurigan kusoo hilmaamay waxaa le marka hore keen aan meesha ku kala baxno si ribo la yskaga ilaaliyo walaa yajuusu mana bannaana buu yidhi baycu algharar beeca khiyaanada ma bannaano algharar buyuucda muxaramada ah hadda ka horna waa sheegnay badankood maxay hoos galaan qararkay hoos galaan alqarar waa khiyaana beec walba muxarama markaad gadaal u raacdo sababta loo xarima khiyaano soo geli karta waa waxaa ka mid a beycu lmajhuul waxaan la aqoon in la iibiyo sababta loo xarima waa maha qararkaas soo galaaya waxaa ka mid ah waxaan soo marnay markii la isticmaalaayo ama lagu mucaamalayo mucaamalada la yidhahda baycu salam ama baycu salaf salam iyo salaf labada waa la yidhahdaa baycu salaf suuraddiisu maxay ahayd inaad lacagtii bixiso badeecadina aada sugto laakiin maxaa shardi ahaa nebiga alay slat slam wuxuu yidhahday fii kaylin macluum wa wasnin macluum ilaa ajalin macluum intaba maxaa looga cararayaa qarar iyo khiyaana looga cararaya beeg waa inuu macluum yahay intaa waxa dheer shayga sifadiisana waa in la yaqaan isla markaa beeca beega la beegaayo waa in laisla ogyahay haddaan laisla ogayn waxaa laga yaabaa inuu ku yidhahdo aniga adiga waxaan ku heshiinaba male hal madaanaan kuu hayaa waxaan ku heshiina raashinaan ku heshiina intaas anugu kuu garta qarar iyo khiyaana imaanaysa lacagtaaduna intaas waa ka badan taha intay goyso ama xaggii wakhtiga haddii wakhti macluumah aad samayso weysaan ood ku heshii weysaan waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaahdo markaad adugu maalan bil kadib ku tala gashay inuu ku yidhahdo maya sanad kadib maxaa yeele aniga adiga waqtiaan ku heshiina maba jirinba waana runoo waqti ma jirin meeshaasi maxaa kaaga imaananaya qarara kaaga imaanaya idan waa in layska dhuudhuujiya waa oo wax walba badeeca yacni ganacsi kastood gelayso iyo beec walbood gelayso waa inay yihiin wax ka shamsi ah oo cad oo waadixa si aan khiyaano u imaanin buyuucda iyo tijaarada iyo ganacsiga waxyaabaha aad la iskugu khiyaanay ka mid yihiin bayculmajhuul marka sidaasaa loo diiday waxaan la aqoon in la iska iibiyo qarar iyo khiyaana soo gelaysa walaa yajuuzu baycu lqarar beeca qararkaana ma bannaana oo sharcigu ma ogola waxaa jiray fii zamani nebiy sala allahu caleyh wasalam nin saxaabiya oo culummada ay yidhaahdeen nabar ama dhaawac ayaa wuxuu ka gaaray madaxa taasi waxay wax u dhintay garaadkiisa ayay xoogaa wax u dhintay yacni caqligiisa iimaankiisa wax u dhintay markuu suuqyada tago ee uu damco inuu wax iibsado waa la khiyaanaa inta badan nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi idaa baayacta faqul laa idaa baayacta faqul laa khilaaba haddaad beec aad gasho waxaad tidhahdaa laa khilaaba laa khilaaba macnaa khiyaano ma jirto marka hore uu qofka u tegaayo ama uu meeshuu wax ka iibsanayo uu tegaayo ou leeyahay ogow khiyaano ma jirte ha hay khiyaanin shardigaasuu dhiganaya haddii markii shardigaasoo dhigtay khiyaano soo baxdo maxaa dhacaysa in wixii lagu celiyo oo la yidhahdo qofkaan marka hore kugu shardiyay inaadan khiyaanin waadna khiyaantay nebigu wuxu yuri marka alay slat slaam haddii aad wax iibsanaysid waxaad tidhahdaa laa khilaaba marka waxaa la yidhi laamka muusan karine wuxuu dhihi jira laa khiyaaba xooga carabkuu la'aa marka khiyaanada iyo qararka waa muxaram nebigana calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhahda man hashanaa falaysa mina qofkiina khiyaano nagama mid ah marka baycu lqarar waa muxaram mana bannaano wuxuu ka mid yahay min albuyuuci almuxarama wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wa saxbihi ajmaciin